ururka warbaahinta puntland oo magaasho la kugaabi maabya magaalada boosaaso tababar hankiireen labaatan iyo shan suxufi oo laga tababaraya badqabkiiyo tabinta doorashooyinka golayaalka deegaanka tababarkun ousa dareeray muddo shan maalin ayaa waybaa ku qayb galay wariyaal ku shal dareereen gobolada bareysanaag iyo weliba highland maxamed daahir xuseen gudoomiyaha ururka warbaahinta puntland yaa ku hadlay muhiimada tababarkan
tababarkan ku saabsan baakajkan wada socday xirmadan wada socotay oo ku saabsanayd badqabka wariyaha iyo maxaa leh tabinta doorashooyinka maadaama ay nagu soo fududeedahay bishan dhammaadkeeda haddii eeba idmo gaar ahaan magaaladan hadda waxaa weye aan joogno tirada ugu badan iska diiwaangelisay puntland doorashadii golaha deegaanka bal in wariyaasha naftirkoodu bal ay isku diyaariyaan qaabkay u tabin lahaayeen qaabkay dadweynaha ugu soo gudbin lahaayeen ugu fududeyn lahaayeen hadday noqon lahayd broseska ama waxaa la yidhaahdaa hawshu tallaabooyinka ay marayso hadda maraysa maxaa la yidhaahdaa kaar qaadashadii dadku say codkooda u dhiiban lahaayeen say goobaha u tegi lahaayeen say maxaa la yidhaahdaa ay ay ay ay ay u kala dooran lahaayeen ururada iyo iyo iyo axsaabta ururada ay rabaan iyo murashaxiinta ay rabaan inay waxa weye codkooda siiyaan iyo ku dhagaysan lahaayeen weliba miidiyada iyadoo usoo gudbinayso qorshayaasha barnaamijyada siyaasadeed ururadu ay ka leeyihiin iyo qaabkay maxaa lia u ololeynaya intaba in lagu baraarugsanaado waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in si wacan aada uga faa'iidaysateen aqoontaad xambaarteen dadka aad maxaa la yidhaahdaa doorashada waxaa jira xaamilusood waxa la yidhaahdo marka xaamilulmacrifa inaad idinkuna noqotaan oo qaadaan aqoontii halkaan aad maxaa la yidhaahdaa aad aad ka barateen xarumihiina dib ugu celisaan saaxiibadiina kaleo jaaniska ay fursadda u helin inay waxaa weye nala joogaan halkaan maxaa la yidhahdaa aad gaarsiisaan insha allahu tacaalana aad markaad ku laabataan laydinka arki doono waxaa weeye aqoontii iyo xirfaddii laydin baray inaad maxaa la yidhahdaa aad ku dabiqi doontaan shaqadiina maa rajeynaya haddii rabbi idmo dhinaca kalehana kumid ee waryaalkae ku qayb galeen waana ku faa'iidaysadeen tababarka ayaa ku hadaleen siyo iyo dareensho waxyaaba badan baan ka faa'iidnay qolada maab oo tababarkan qabanaysay waxaa ka mid ahaa in wariyaha badqabka wariyaha baa ka mid ahaa in wariyaha waxyaaba badan oo sida tabinta doorashooyinka maadaama ayna ku soo fool leeyihiin doorashadii golaha deegaanka oo shan iyo labaatanka bishan shanaad la filayo inay ka qabsoonto gobolada puntland waxyaabo badan oo nagu dhiirigelinaya amba inaan doorashada tabinno baanala baray marka waa ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa inaan tababarkanaan qaadanay ee shanta cisho soconayay inaan ku dabaqi doono doorashada haatan nagu soo foolle waxaan qaadanay sefetiga badqabka wariyaha iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyin sida uu ay uga tabin karaan wariyaashu runtii muddadii halka ku tababaranay waxaan isdhihi karaa casharo muhiim u ah guud ahaan xirfadayada warbaahineed inaan qaadannay waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan hubka ugu muhiimsan oo aannu doorashada markii la gaaro aannu isticmaalayno inay noo noqoto wixii aan halkan ka barannay